sidaa wada maqlayseen khudbadanna waxay ka hadlaysay ama ay ku saabsanayd rukniga labaad ee tiirarka islaamka arkaanul islaam waa khamsa sidaan wada ognahay waxaa ugu horeeya waa shahaadateynka rukniga labaad waa salaada marka khudbadan waxay ku saabsanayd salaadaas nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidka khudbada ku jiray awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaa qofka addoonka waxaa ugu horeeya laga xisaabiyo maalinta qiyaama waxaa ugu horeeya waa salaada salaadiisu hadday hagaagto camalka intiisa kalena wuu hagaagayaa hadday salaadiisu ay xumaato camalkiisa intiisa kalena ayana way la xumaanaysaa maxaa yeele iyadaa hoggaan u ah wey salaada shanigeeda weynankeeda waxaad ka fahmi kartaa cibaadaadka kale oo dhan oo ilaahay nagu farar yeelay annagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dhulka jooga ayaa lagu farar yeeloo loo keenay weliba biwaasitatin waxaa usoo lagu soo dhiibay jibriil ayaa lagu soo dhiibay halkaa ugu keenay laakiin salaadu iyadu waxaa weeye bikayri waasitatin mubaasharatan ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam fowqa sabci samaawaat inta la geeyey ayaa insha halkaas lagu soo farar yeelay ilaahayba hortiisa mubaasharan bilaa waasida ayadoo wax waasidaa u dhaxayn taas waxaad ka fahmi kartaa salaada shanigeeda iyo weynankeeda meesha ay la eg tahay salaadu marka marka la yidhaahdo salaad waxaa waaye magaca salaad waa ka tahay laakiin waxay rabtaa cilmi dadku maantay salaada intooda badan way ka tageen daday ka tegeyna waxay u qaybsamaan labo qof xisi oga tegey iyo qof macnawi ahaan oga tegey xisi qof oga tegey oo qofka halkaa jooga oo laleeyahay salaad ma tukanayo waa taariku salaad macnawi qofka oga tegeyna waa qof salaada cilmigeedii aan aqooninoo salaaddii wuu tukanayaa laakiin salaad wuxuu tukanayaa kala dhiman oo aan dhammaystirnayn oo shuruuddeedii iyo arkaanteedii aan u dhammaystirnayn qofkaas salaada kala dhiman tukanaya oo waa la tukadaa iska tuka isaga tukanaya waxay ka dhigan tahay asagoo aan tukanoo kale ka dhigan tahay maxaa yeelay salaaddii wax ka mid a haddaad ka tegtid dee adoo iyadoo dhan ka wada tegay kula dhigan tahay waxaa laga yaabaa afartan sano lixdan sano konton sano inaad soo tukanaysay salaadaaduna ay kaa qaldan tahay marka insha allahu tacaala waxaan aan ka hadli doonaa maanta maadaama khudbada ay salaada ka hadlaysay waxaa la yidhahdo shuruudu salaa salaada shuruuddeeda salaaddu waxay iska leedahay sideed shardi shardi waxaa la yidhaahdaa waxa shayga inta aadan gelin lagaa rabo guriga inta aadan soo gelina bannaanka ka joogtay maxaa lagaa rabaa furihii aad ku gelaysay inaad soo qaadatid markaasaa gudihiisa wax ayaal u imaan kartaa shardi waxaa la yidhahdaa ama shuruud salaada inta aadan gelin ee marka hore aad soo diyaargaroobaysay waxa lagaa raba ayaa waxaa la yidhahdaa shuruud shuruuddaas waxay u baahan tahay barasho culummada markay ka hadlayaan salaadana waxaa lagu tusaaleeyaa qofka bini aadankaah ayay culimmada salaadda ku tusaaleeyaan waxay dhahaan salaaddu waxay leedahay shuruud waxay leedahay arkaan waxay leedahay sunan sunankaa waxay u qaybsamaan abcaad kuwa la yidhaahdo oo haddii aad ka tagtid sujuudu sahwa lagu kabo iyo kuwa hay-aad la yidhaahdo labadaas u qaybsamaan marka qofka arkaanta waxay ka dhigan tahay la qofka madaxiisa oo kale qofka bini aadankaa haddii madaxa laga gooyo ma noolaanaya waa maya salaaduna sidaasoo kale haddii rugni ka mid ah ka tagtid waxay ka dhigan tahay qof madaxii laga gooyey oo kale shuruudduna waxay ka dhigan taha li nafta qofka bini aadankaa qolofkaani waxa uu ku taagan yahay waa nafta haddii nafta laga siibo qolofkaani waa iska dhacayaa qofkii waa kan halkaan u yaalla lug kama goona gacan kama goona madax kama goona waa dhammaystiran yahay waana meyd maxaa ku dhacay naftii uu ku istaagayey ayaa ka baxday aa ka maqan way marka shardiguna waa nafta qofka uu ku istaagayo oo kale ayay salaada oga dhinta haddaad shuruudda salaadda mid ka mida ka tagtid dee waxaad tukatid salaad meyda oo aan nafi ku jirin salaad meyda aan nafi ku jirinna waxba kuu tari mayso sunanta abcaadda la yidhaahdo oo sujuudu sahwe lagu gabo sida ataxiyaadka dhexe oo kale qunuudka oo kale kuwaas iyaguna waxay dhahaan waxay ka dhigan tahay ka acdaa ilinsaan qofka bini aadankaa xubnihiisa oo kale qofka haddii gacan laga gooyo oo gacan ay ka go'an tahay qofkii waa soconayaayo waa noolya laakiin waa qof kale dhimanoo foolxun oo gacani ka go'an tahay ama lou ka go'an tahay ama ilaa aweeyo marka salaadda haddaad abcaadeeda ka tegtid waxay ka dhigan tahay qofkii bini aadankaa oo xubnihiisa qayb ka mida ka maqan tahay oo kale hay-aadka haddaa ayagana qayb ka mida ka tegtid waxaa la yidhahdaa waa quruxda qofka bini aadankaa gacmihii waa u dhammaystiran yihiin awooddiina waa leeya laakiin waxaa ka maqan dadku qofku hadduu soo labisto dhar qurxoon soo xirto waa qof qurxoonoo dadki ku dhex jira hadduu dhar wasakha soo xirtana siday u kala qurxoon yihiin baa salaada qofka hay-aadka ka tegay qofka la yimaadana ay u kala qurxoon tahay labiska quruxda badan ayaa wuxuu u yahay sidii qof soo labistay oo kale ayuu u yahay hay-aadka salaada u ah marka salaaddu waxay iska leedahay sideed shardi shardiga ugu horeeya waxaa la yidhahdaa tahaaratu alxadaayn qofku inuu ka daar yahay labada xada labada xada maxay yihiin alskar waalabar xadadkii yaraa iyo xadadkii weynaa abar maaa laha askar maxaa la yidhahdaa waa wixii weese waajibiye w sida qofkii weesadii ka jabtay wax un ka yimid weesadii a qofka ka maqan wixii weesada waajibiye waxaa la yidhahdaa askar xadad akbarna waxaa la yidhahdaa wixii qubays waajibiye sida janaabadii iyo wixii la midkaa marka salaad marka qofkii dahaaradaas waa shardiga koowaad dahaaradii maxaa ka mid ah hadday xadad asar qabtid inaad soo weese qaadatid weese qaadka haddaad fiirisid dadka markay weese qaadanayaan ilaa man raxima rabbahu maahane weesadooda waa allow sahal sida aayadda qur-aankaaba ilaahay noogu sheegay toddoba xum afar xubnood ayaa waxaa waajiba in laga weese qaato wejiga gacmaha madaxa iyo lugaha afartaa xubnood marka madaxa waa la masaxaa in saddexa kalena waa la dhaqaa marka laga weese qaadanayo afartaa xubnood biyaha iska mari maaha nidaam bay leeyihin wejiga oo kale waxaa la rabaa intii loogu talagalay inaad biyaha gaarsiisid meeshaa timuhu ka soo dhashaan laga bilaabo ilaa halkaa lafgareedda laga soo gaaro dheerarka ballacana dhegtaas laga bilaabo ilaa dhegtaas laga gaaro intaasaa la rabaa inaad dhaqdid qof waxaad arkaysaa wejigii aan dhaqu ku leeyahy inta waa qalalan tahay inta waa qalalan tahay indhaha godkooda waa qalalan yihiin weesadaasi allow sahalo gacmihii ilaa suxullada gadaashooda inaad dhaqdid baa lagaa raba qof waxaad arkaysaa kule waa soo wesays suxulkiisa iyo halkan suxul gadaashiisaana waa qalalantaha qofkaas weesaysa waxba kama jiraan haddaan weesadaad waxba ka jiran hadda salaadaadina waxba kama jiraan ilaa xubnaha meesha waxaa la yidhaahdo suxullada ama ama xusullada gadaashooda inaad dhaqdid oo biyaha ku camimtidaa lagaa rabaa madaxii ama saaxdid ayaa lugihii uumow lugaha waxaa waajiba ilaa canqowga meeshaas laftaas soo taagan korkeeda intaas in la dhaqaa waajiba haddii cirbahaagu ay qof waxaad arkaysaa soo weysto cirbihiisa ay qalalan yihiin ama baalka la yidhaahdo fayshiisa dambe ay qalalan tahay taasna marka salaad afartaa xubnood waxaa la rabaa weesadooda in la dhammaystiro marka afartaa xubnood weesadooda soo dhammaystirta waxaa ugu horreeya shuruud arkaanta salaada weesada waxaa ugu horreeya niyo qofka waa soo socda u soo socda tuubadii u yimid ama caagii u yimid waraayo cali oo faaraxu seeta biyihii wejiga kusoo shubaya aawo niyadii waxaa lagaa rabaa niyo markaa wejiga meesha ugu horraysa dhaqaysid waxaa lagaa rabaa inaad sheekada kale iyo adduunyada qalbigaa ka saartid oo aad niyeysatid inaad weese farala weese qaadanaysid inaad niyeysatid laakiin adoo maskaxdeeda maqan tahay ama sheekaynaya haddaa biyihii wejiga iska marisid bilaa niya inama alacmaalu biniyaati yuri nabig alay slat acmaash niya ku ansaxda niyo la-aan waxba kuu tari mayso waxaa lagaa rabaa inaad niyeysatid markaasaa u niyeysatid afartaa xubnood soo dhaqdid soo dahaaro qaadatid adkaartii weesada ka dambeysay soo akhrisid salaadii u imaatid shardiga labaad waxaa waaye alطahaaratu can anajaasa najaaso qofku inuu ka daahir yahay saddex meelood baa la rabaa najaasadaadu inay ka daahir tahay saddex waxyaalood fi lbadan jirkaaga oo dhan inuu najaaso ka daahir yahay oo nadiifiya fow maradaa qabta inay daahir tahay meesha aa ku tukanaysana inay daahir tahay dahaarada hadda maantay waxay iska noqotan nadiifin baa loo bedelay maanta dahaaradii dahaara iyo nadiifin waa kala labo shamacaana wax ku daadanaya ama gurigii shamaci aa ku tukanaysaa wax ku daadanaya markaasaa waxaa lagu leeyahay war meeshaa cunugaa ku kaadiyeye naga soo tirtir wixii haddaad soo tirtirtid meeshii waa nadiifisay maahane ma aadan daahirin daahirintu waxay leedahay nidaam bay leedahay wixii marka la daahirinayo nidaam bay leedahay haye dharkiyaa la dhaqayaa mare najaasayo mare wasaqa la isu kor dhaqaya markii waxaa la yidhaahdo la dhaqoy oo wasaqdii laga baxayey oo omadii laga bixiyey baa lagu leeyahy waa la daahirinaya see loo daahirinaya tii najaasada ahaye tii wasaqda ahaydoo laysku dhaqay baaldiyaa biyo lagu shubaya waa lagu wada dhex ridaya midba mar baa laga bixinaya waa lama joojinaya xargaa la saaraya waxa lagu leeyahay waa la biyo raaciyey waa la daahiriyey maradii tii kale baaldigii biyihii wixii o dhanna waa isla najaasoobeen marka maanta cil- waxay u badatay daahirinay u badatay maahane waxaa la yidhaah nadiifin waayo waxa lagu dhaqmee dhaarada intooda badan waa laga tegey shardiga ku xiga waxaa weeye satrulcawra qofka cawradiisa inuu asturo waana dhibaato badan baa ka jirta ninka ragga cawradiisu waa maa bayna surati waruqba xudunta waxyar ka kor iyo jilbaha waxyar ka hoos intaas inuu qariyo a ku waajiba gabadhana wejiga iyo labada calaacalood labada kaf maaana inta kale inay qariso jirkeeda a ku waajiba hadday xu- markay sujuudayso cerbaheedii bannaanaadaan ama gacmaheedii suxuladeeda ay bannaanaadaan allow sahal waayo taa salaadeeda waxaa ka daranba maanta raggii la yidhi war intaa yartaa astura oo wajilbaha iyo labada low inta keliya astura intayaa laga tegay maanta waxaad arkaysaa nin weyn oo ilaaha weyne oo labisan oo le salaad baan tukanaya markuu sujuudo wuxuu wataa surweel iyo funaanad xunoo ka yar markuu sujuudo halkan waxaaba ka muuqataba dabadiisiiya inta ka muuqata funaanadiina horay u dhaxaysaa suraalkiina gadaal u haraya halkaana dabayska muuqata waana intii lagu yidhi astur waa khalad waa daa- waa- wa- waxaa waaye qofkaas cawra uma asturna daacaro asturna salaad uma jirto waxaa qaladaha jira ka mid a dhibaatooyinka hadda soo baxayo wax faashiyoo la yidhaahdo waxaa la soo xiranayaa dhar jeexjeexan dhar jeexjeexan oo leeyahay waa qurux baa la soo xiranaya markaasoo qofkii jir surwaal jeexjeexan buu wataaba waana ku tukanaya ama suraal dabagaabu wataayo aan jilbihii qarinayni waad lama rabo waxaa la rabaa inaad xudunta iyo jilbaha hoostooda intaas inay ku asuran tahay markaad sujuudid hadday funaanadii kaa cararto oo halkaa dabadaada ay ka muuqato ogow salaadaada waxba kama jiraan satrulcawrati baa kaa maqan gabadhii ayadana hadday jilb jirkeedii labadaas kaf oo labadaa calaacalood iyo wejigaas maahane weliba wejiga dhinacyada laga soo asturaya maahane meel kale hadday bannaanaato ayadana salaadeeda allow sahlwa waa qoodaysa khadkay ka baxday shardiga ku xiga waa istiqbaalu lqibla qiblada in la qaabilo qofku markaa tukanayo waxaa lagaa rabaa qiblada inaad qaabishay ayana dhibaato badan baa ka jirto waxaa waaye qofkii tusaale ahaan wuxuu imaanayaa imaamkii oo rukuucsan buu imaanaya markaasuu wuxuu isleeyahay imaamka rukuucda ku gaar si sa- ee, ragcaddaasi ay ay ay kugu jirto markaasuu isagoo soo socdo oo wuxuu soo leeyahay allaahu akbar waana sii rukuuca shiikhu taasi xirasho maa markaa salaada xihanaysid oo takbiiratuxraamka la imaanaysid waxaa la rabaa inaad qiblada u jeedid oo aad taagan tahay oo aadan dhaqdhaqaaqin adoo soo socda haddaa allahu akbar soo tidhaahdi ama adoo sii rukuucaya allahu akbar ha sii tidhaahdi salaadaasi kuuma xirna niyadiina iska badaaba allow sahal qof soo socda allahu akbar hore ka soo yidhi kaas maaqansu wax ku niyeystay laakiin rukuucda ee, sala- takbiiratuixraamka waxaa la rabaa adoo taagan inay dhacdo oo qiblada ku dhacdo intaada kalena salaadda mar ha ku jirtid jirkaagu inuu qiblada qaabilsan yaha la rabaa haddii xabadkaaga ama jirkaaga intiisa badan aad qiblada ka leexisid adoo salaadda ku jira salaadda waa kaa burisaa bikayri sabab haddaad ka leexayso shardiga ashanaad waxaa weeye dukhuulu lwaqti waqtigu inuu galo salaadda ayadoo waqtigeedii gelin hadaad tidhahdo waa tukanaya dee maxaaba tukanaysaaba waqtigeedii lama gaarin dad baa waxay maqleen salaadda waxaa laga tukadaa waqtiga ugu horreeya ugu fadli badano waqtulfadiilada oo ku dadaalaynaa markaasay salaaddii aan la gaarinba waxaad arkaysaa salaad subaxoo aan dhalan maqribkiiyo qoraxdii soo jeedo iyadoo layska tukanayo lama rabo tis dadaalkaagu waxaa la rabaa inuusan halaag ku gaarsiin ee waxa ay ay kuu toosan yihiin shardiga lexaad oo ku xigo waxaa weeye alcilmu bifardiyatiha salaadda horta salaad farala inay tahay inaad og tahay haddaad iska tukatid oo inay faral tahay iyo inay kaleba aadan kale ogeyn iyadana waxaa waaye xaaladdeeda allow sahal bay noqonaysaa shardiga ku xigo waxaa weeye salaadda furuudeeda ama arkaanteeda inaad kulli u cid- aad rumaysan tahay inay faral yihiin laakiin su- tusaalaan rukuucdii oo kale ama ictidaalkii oo kale baa waxaa u haysataa inay sunno tahay adigana salaadaada qofka allow sahlo shardiga ugu dambeeya waxaa waaye ijtinaabu lmudilaat waxyaalaha waxburiya qofku inuu ka dheeraado salaada waxyaalaha buriya salaada waxyaalaha buriya maxaa ka mid ah xarakaadka dhaqdhaqaaqii baa ka mid ah saddex jeer haddaa dhaqdhaqaaqay qof waxaad arkaysaa mar allaala markuu salaada galo baa waxaad moodaa in la yidhi sawir baa lagaa qaadayaa istoosi ya tootaa joogtaa sawir baa lagaa qaadayaa istoosi in la yidhi baa moodaa markuu salaada galo markaasuu shaatigan toosi kan toosi kuleetiga toosi xagga qallooci shaydaan baa ku shaqaysanaya muxuu ku leeyahay wartan waa kaa qalloocan tahay toosi shaatigu gadaal waa kaa laalaaban yahay kala bixi kuleetigu waa kaa qalloocan yahay toosi buu ku leeyahy markaasuu maanta o dhan saan ku haya saan ku haya xaggu shaydaanku intaa ka dharbaaxo uu xaggu xoganaya xaggu xoganaya xaggu sheekh maxaa la ta kala dhawanaysa salaada waxaa la rabaa bikhushuucin wa khuduucin wa huduu baa la rabaa qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucaa la rabaa laakiin hadday markay salaaddii gashay ta kala dhabasho iyo waxaa la yidhaahdo labisasho iyo isqalqaloocin haddaad gashay qof takaburaya waayo qof khushuucaya oo khuduucaya oo tawaaducaya oo ilaahay hortiisa taagan maadiga ahba salaadda markaa ka baxday waxaa toossanaysa toosan haddaa saddex jeer dhaqdhaqaaqday dhaqdhaqaaq isku xigo oo xiriir ah saddex jeer haddaa samaysa salaaddii waa kaa burta tusaale ahaan safka kaa horeeya baa meel ka bannaan tahay adna safka dambead taagan tahay salaaddii aa ku jirtaa waxaad rabtaa safka inaad buuxisid waa soo socota sidii qof ari la joogo oo kale waa soo lugaysa saddex tillaabo xiriir haddaad soo qaadid salaadaadi ka kax sheekh allah u naxariiso tagtay maxaa lagaa rabaa laba tilaabo qaad haddaad labadaa tilaabo ku gaartid falilaahi alxamdu haddaad ku gaari weysid labada tilaabo markaa qaatid joogso cabbaar taagnow markaa cabbaar taagnaatid kabacdi haddana laba tilaaboo kale ama hal tilaabo wixii ku haray samee laakiin haddaan inta xoqdo haddana inta xoqdo madaxi haddana saan dhaho khalaas salaadaada khada ka baxda salaadda mudaraadkeedu way badan yihiin marka insha allahu tacaala salaada aanu ku dadaalno waa cimaad diin tiirkii diinka waayo waa meesha laga fiirinayo qofka waxaa la yidhahda cibaadadiisa laga fiirinayo nabigu alayh salatu slam salaada maruu ka hadlaya muxuu yidhi war ka warrama mid idinkaydan ka mid ah gurigiisa hortiisa hadduu maro webi webigaas uu maalin kasta shan jeer ku qubaysto qofkaas jirkiisa wax wasakha ma ku haraysaa asxaabta waxay dhaheen maya nebi alla wax wasakha kuma harayso wuxuu yidhi waxaa la mid ah fakadalika milu salawaati alkhams salaadaha shantaabaa la mida yamxu allaahu bihina alkhataaya gafafka ilaahayna ku tiraa laakiin laakiin salaadda gafka lagu tirayo salaadda dunuubta kaa maraysa waa tee waa salaad dhammaystiran salaad iska foorfoorarsaa maaha waa salaad dhammaystiran marka insha allahu tacaala maanta qodobkeennu wuxuu ahaa shuruudda salaada jamcooyinka soo socdana arkaanteeda iyo mudalaadkeeda iyo wuxuu ilaahay naga karsiiyo baan ka hadli doonaa cibaadada iyo camalkaba allah noo toosiya allah na hagaajiyo asalaamu calaykum waraxmat ullah